sidaad ogtihiin maalmahan waxaan ku maqnay dalka dibaddiisa waxaan joognay magaalada addis ababa oo aan kulamo kula yeelanay maxaa la dhahay deeqdhexyaasha sida midooda yurub iyo difid iyo hadda adam smith oo aan ka wada hadalnay sidii ay noogu taageeri lahaayeen maamulka iyo hanaanka maareynta maamulka iyo maaliyadda oo horeyna ay noogu saaciidi jireen haddana ay loo ballan qaadeen inay sii wadayaan inay nagala shaqeeyaan koonfur galbeed inay gaarto isku filnaansho dhanka dhinaca dakhliga iyo maamulka iyo maaliyaddaba run ahaantii hay-adda adam smith oo aada nooga caawisaa dhanka tababarada shaqaalaha iyo maxaa lahay dhanka waxyaabaha aan soo iibsano oo ama haddii ahaan laheyd waxyaaba qaar aan dhisayno aadaas kusoo fahmnay oo waxaan soo wada saxiixanay qorshe howleed oo sanadka soo socda iyo sidoo kale waxaan isku fahmnay mashruucooda oo ku eg in sanadkan labada kun iyo labaatanka hadduu ilaa yidhahdo oo ku eg sidii ay ay u ballaarin lahaayeen oo maxaa lalahay ay noola sii shaqeyn lahaayeen maadaama maamul cusub aan nahay weli maamulka isku filnaasho ma gaarin waxaan rabnaa in dadka oo batilariska ama saaxiibada soomaali ah sida hay-adaha deeqbixiyaasha inay weli ay nala shaqeeyaan garabkoodana waa u baahan nahay annagana insha allah shaqa culusaa wadnaayo waxaa waaye waxaan rabnaa marka taageeradooda iyo iyo farsamadooda iyo khibradooda u baahanna inay nagala sii shaqeeyaan maanta markaan soo laabtay waxaan kaloo maanta aan shalay darad aan la horgeeyey miisaaniyadda golaha wasiirada oo sanadkan labada kun iyo toban iyo sagaalka oo miisaaniyaddaas oo runtii golaha wasiirada ay soo akristeen maantana maxaa lahay dood badan laga sameeyey laga discussions laga sameeyey alxamdulilah markii dambena way ansixiyeen golaha wasiirada way ansixiyeen insha allah mar dhowna waxaan u gudbinaynaa sidoo kale baarlamaanka oo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo soomaaliya si ayagana maxaa lahay u ansixiyaan runtii sanadka oo oo maxaa lahay bisha abril lasii maraha in miisaaniyadda xilligaan la ansixiyo waad dareemi kartiin waxaa waaye maamul sidaa lagu jiray transition badanaa lasoo maray alxamdulilah ilah hadduna waafajiyay inaan horgeyno golahii wasiirada markaas kadibna aan u gudbino insha allah si isbuuc soo socda baan u finalaas gareyno aan u dhameyno insha allah miisaaniyadda aada u mahadsantihiin miisaaniyadda ma dhaqaal ahaan tiradeeda inta ilaa ay tahay ma waxay yihiin oo keliya dakhliga dalka ka soo baxa kelima mise waa la kabaa miisaaniyaddaas
runtii miisaaniyadda laba qeyb ay ka kooban tahay inta badan waxaa waaye qeyb oo dakhli anaga aan sameyno oo koonfur galbeed kasoo xaroodo waaye inta kalena waxaa waaye waa mashaariic iyo iyo cab oo dhinaca kale ka imaado waaye waa sida idin sheegaba dowladda koonfur galbeed waa dowlad yar oo weli cusub waaye marka mar walba miisaaniyaddeeda dowladihii ka waaweynaa la kabaa ayadana sidoo kale meenaha waxaa waaye cabka ma maaranto marka miisaaniyaddu waa waa qaabkaasay ka kooban tahay waa wax oo meenaha sidaad ogtihiinba qiyaas waaye marka qorshe waxaa waaye dhaqaalo waaye waxaan rajaynaynaa in insha allah miisaaniyaddeena hadda miisaaniyad aada u yar waaye sanooyinka soo socda inay ka badato insha allah oo meel meel fiican aan gaarsiino inta ugu badanna waxaan rajaynaynaa inay waddanka gudihiisa deegaanada koonfur galbeed ay kasoo xarootaan rajaynayna insha allah